farxaan cumar cali wuu codeeyey cabdiweli xasan doorashadan oo ahayd qaabka codaynta qarsoon laguna dooranayo gudoomiyaha ururka waxbarashada iyo horumarinta gobolka hiiraan ayaa waxaa lagu qabtay magaalada beledweyne waxaana ka qayb galay ururada bulshada rayidka sida bahda waxbarashada iyo dhalinyarada ergada codeynaysay ayaa gudoomiyaha ururkaasi u doortay cabdiraxmaan cumar maxamed oo helay labaiyo labaatan cod halka dirar cumar cismaanna oo la tartamayay uu helay saddex cod waxaana sidaasi ku dhawaaqay gudoomiyaha guddiga doorashada faysal cusmaan maxamed doorashadan inay tahay markaas mid cad oo loo wada jeedo maadaama doorashana haddii ay laba qof ka qayb gasho ay xaq tahay in hal qof uu ku guulaysanayo waxaan markaasi halkan ku tartamay dirir cumar cismaan iyo sidoo kale cabdiraxmaan cumar maxamed oo ah macalimiin jeclaystay in hogaanka ama isu soo sharxay hogaanka ururka waxbarashada iyo horumarinta ardayda gobolka ah shan iyo labaatan qofooda codeeyey oo markaa rag iyo dumar isugu jiray laba-iyo labaatan cod ka mid ah shan iyo labaatankii cod waxaa helay cabdiraxmaan cumar maxamed halka dirir cumar cusmaanna uu helay ilaa iyo saddex cod waxaa halkaa markaa ku cad oo aan ku dhawaaqaynaa maadaama aan nahay guddigii doorashada in cabdiraxmaan cumar maxamed uu laga bilowdo maanta oo laga bilaabo maanta oo taariikhda ay tahay shan iyo labaatanka maaj sanadka laba kun kow iyo labaatan uu yahay gudoomiyaha markaasi rasmiga ah ee ururka waxbarashada iyo horumarinta ardayda gobolka hiiraan ee marka magacooda la soo gaabiyay loo yaqaano hesda waxaan u rajaynayaa cabdiraxmaan inuu markaasi noqdo qof sameeyo in bahdii waxbarashada ee ururka ku noqdo mid markaasi qayb weyn ka qaadato dhanka horumarka waxbarashada dirar cumar cusmaan oo ah musharaxii laga adkaaday ayaa sheegay inuu ku qanacsan yahay islamarkaana uu la shaqayn doono hogaanka la doortay waxaan ku faraxsanahay maanta in aan ka soo qayb galay musharaxiinta xilka qabashada waxbarashada gobolka hiiraan development education oon soomaalidu waxay ku mahmaadaa garu laba ninkama qusliso oo ku guulaystay saaxiibkay cabdiraxmaan waan aad baan ugu mahad celinayaa waana la shaqay doonaa maadaamaan ahay musharaxii laga guulaystay waan u hambalyaynayaa dhinaca kale cabdiraxmaan cumar maxamed oo ah gudoomiyaha la doortay ayaa sheegay in howlaha horumarinta waxbarashada gobolka hiiraan uu halkaasi kasii wadi doono waxaan ku faraxsanaa maanta inay nasiibkayga oo noqday aan cod aqlabiyad leh si qurux badan aan nasiibkayga ku noqday inaan maanta sii hogaamiyo maandhaydka ama dhaylanka u yaal ururka unistationka uu qorayo laba sano labada sane soo socoto inaan sii hogaamin doono haddii nafta ay baaqaysay ahaato waxaan umaad celinayaa dhammaan intii iga sii horraysay gudoomiyihii ururka waxbarashada iyo horumarinta gobolka hiiraan mahad beele oo sihaaye ka ahaa xafiiska ayaa xilkii ku wareejiyay gudoomiyaha cusub ee la doortay